galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab jimco ah bisha setembar ee sanadka waa labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaalidatcam saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno arrimaha doorashooyinka ee somalilan shacbiga somalilan waxaan u jeedinayaa uun inaanay qabyaalada waxba ku dooraan waxa keliyan sugaynaa waxa weeyaan in wacyigelintana kor loo qaado isla markaana ay mudeeyaan oilimeka waxaan la mudeynay xilliga ololuhu uu bilaami lahaa dadka marka wax ku kala saartaan shakhsiyaddiisa iimaankiisa iyo taariikhiyan iyo isiyo wuxuu wado uu ballan qaadayo
waxaa kaloood maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisad ka dhex taagan ruushka iyo ingiriiska waa mid waxay ahayd muddaba soo jiitamaysay kadib markii niman maalqabeenno ah iyo kuwo siyaasiyin ah oo ka soo baxsaday ruushka ay soo degeen magaalada london kadibna uu maaragtay sirdoonka ruushka kaga daba yimid oo qaarkoodna ku qaarajiyey iyadoo arrimahaasu jireen ayaa haddana boqortooyada ingiriisku waxay si indhala-aan ah oo runtii ay u barbar istaagtay waddanka ukraine
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida in ka badan toddobaatan ruux ayaa lagu dilay halka laba boqol oo kalena lagu dhaawacay weerar ka dhacay caasimadda maali ee bamako lala beegsaday xero lagu tababaro ciidanka booliska iyo milatariga iyo garoonka diyuuradaha sida ay khamiistii sheegeen ilawareedyo dhanka ammaanka ah kaasoo noqonaya weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee in muddo ah dalkaasi ka dhaca weeraradii talaadadii ka dhacay bamako ayaana ahaa kuwii ugu horreeyey ee noocooda muddo sannado ah waxayna dhabarjab xoog leh ku noqdeen maamulka milatariga ee talada haya sida ay khubarada sheegeen dhimashada ayaa keentay in la eego istaraatiijiyadda ciidamada milatariga ee dowladda ku-meel gaarka ah iyo sheegashadooda ah in xaaladda amni ay gacanta ku hayaan inkastoo kooxaha fallaagada ay gobolka ku dhex mushaaxayeen in muddo ah weerarada oo ay sheegatay kooxda xiriirka la leh alqaacida ee g n i m ayaa ka dhaliyey dalkaasi naxdin iyo cambaareyn baahsan dad badan oo u dhashay dalka maali ayaa galay baraha bulshada si ay u dalbadaan in lagula xisaabtamo waxay u arkaan inuu jiro habacsanaan dhanka ammaanka ah ilo dhanka ammaanka ah oo magacooda qariye ayaa u sheegay wakaalada wararka a f b in toddobiyo toddobaatan qof ay ku dhinteen laba boqol iyo shan iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen weerarada mas-uuliyiinta maali ee uu hogaaminayo milatariga ayaan ilaa iyo hadda wax calaamad ah ama tallaabo looga jawaabayo weeraradaasi aan bixinin israa'el ayaa waxay sheegtay inay duqaysay boqolaal bartilmaameed oo ku yaala lubnaan saacado kadib markii hogaamiyaha xisbullah uu wacad ku maray inay ka argudan doonaan laba weerar oo aan horey loo arag oo lala beegsaday aaladaha isgaarsiinta ee howlwadeenadooda ee xisbullah israa'el ayaan ka hadlin qaraxyada lala eegtay kumanaan ka mid ah raadiyaasha ama fooneeyaha isgaarsiinta xisbullah kuwaasoo ay ku dhinteen toddobiyo soddon ruux ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad saddex kun oo qof labadii maalin ee lasoo dhaafay hase yeeshee waxaa weeraradaasi ay ku eedeysay kooxda ay iiraan taageerto israa'el hogaamiyaasha hogaamiyaha xisbullah xasan nasrullah ayaa wacad ku maray khamiistii in israa'il ay wajihi doonto aargoosi adag iyo ciqaab weeraradaasi ay kaga falcelinayaan isagoo ku sifeeyey xasuuq iyo faldagaal saacado kadib milatariga israa'il waxay sheegeen inay diyaaradahooda ay garaaceen qiyaastii boqol goob oo muhiim ah iyo kaabayaal kale oo xisbullah ay leedahay sida ay sheegtay wakaalada wararka ee lubnaan israa'il waxay duqaysay koonfurta lubnaan ugu yaraan laba iyo konton jeer ururka xisbullah ayaa iyagana sheegay inay qaadeen ugu yaraan toddobiyo toban weerar oo lagu beegsaday goobo ciidan oo ku yaala waqooyiga israa'iil dhinaca kale ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey ee ku sugan dalka lubnaan ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaada ka taagan xadka lubnaan iyo israa'il kadib duqeymihii ugu xooganaa ee israa'il ay xisbullah ku qaado ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey ee ku sugan koonfurta lubnaan ayaana sheegay subaxnimada maanta ah in labayo tobankii saaci lasoo dhaafay ay arkeen ololo xoogan oo colaada ah oo ka socda xadka lubnaan iyo israa'il iyo goobaha ay ku xoogan yihiin labada dhinac xiisada ayaa markaasi waxaa cirka isku sii shareertay xiisada dulmaasideed ee ka dhex oogan dalalka ingiriiska iyo ruushka xiisadan ayaana soo bilaabatay kadib markii ruushka uu dalkiisa ka soo eriyey lix ka mid a diblomaasiyiinta britain oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen howlo basaasnimo ah tallaabada ruushka ayaa loo arkaa mid ka dhalatay caro uu ka qaaday doorka london ee taageerada militari ee la siiyo ukraine britain ayaa ku tilmaantay eedaha ruushka ee shaqaalaheeda arrimaha dibadda ololo gardarro ah oo aan horey loo arag kaasoo aan sal iyo raadna midna ku lahayn eedahaasi waxayna u yeertay safiirka london u fadhiya ruushka faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan ugu dambeyntiina madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa jimcada maanta ah qiimeynaya xukuumad cusub oo uu soo bandhigay ra-iisul wasaare michel banner golaha wasiirada ayaa waxaa ku jira wejiyo badan oo cusub oo ku dhowaad dhammaan jagooyinka muhiimka ah taasoo calaamad u ah isbeddel cusub oo dhanka midigta ah golaha xukuumadda oo dhammaystiran ayaa lagu waday in lagu dhawaaqo jimcada taasoo soo afjaraysa ismarwaa soo jiitamaya laba bilood iyo barar kaasoo ka dhashay doorashooyinkii sharci dejineed ee lasoo gabagabeeyey bishii juulaay xubnaha wasiirada ee lasoo dhisayo ayaa lagu wadaa inay ku jiraan wasiiro cusub oo arrimaha dibadda maaliyadda iyo arrimaha gudaha iyadoo wasiirka gaashaandhigga oo keliya uusan waxba iska beddelin marka la fiiriyo jegooyinka muhiimka ah ee wejiyada cusub ee ka soo muuqanaya ra-iisul wasaare banner ayaa u soo jeediyey in jan nool barod uu noqdo wasiirka arrimaha dibadda sida wakaaladda wararka ee f b ay u sheegeen ila ku dhow dhow kooxda siyaasadeed ee madaxweyne macron oo codsaday inaan magacooda la sheegin bruno retaliu oo madax ka ah garabka midig ee xisbiga l r ee faransiiska ayaa isagana la wareegaya wasaaradda arrimaha gudaha ee golaha xukuumadda cusub ee faransiiska isbeddelkan ayaa yimid ee ku yimid dowladda faransiiska ayaa ka dhashay doorashadii wakhtigeeda laga soo hormariyey ee uu iclaamiyey madaxweyne macron kadib guulihii xisbiga midogta fog ee labeen uu ka soo ooyiyey doorashooyinkii baarlamaanka ee midooda yurub taasoo keentay in xisbiga macron uu lumiyo aqlabiyadda dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownaa sidii aad warkeennaba ku maqlayseen waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan dalalka ingiriiska iyo ruushka xiisadan ayaa soo bilaabatay kadib markii ruushka uu dalkiisa ka soo eriyey lix ka mid a diblomaasiyiinta britain oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen howlo basaasnimo tallaabada ruushka ayaana loo arkaa mid ka dhalatay caro uu ka qaaday doorka london ee taageerada militari ee la siiyo ukraine britain ayaana ku tilmaantay eedaha ruushka ee shaqaalaheeda arrimaha dibadda gardarro aan horey loo arag warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey waxaa markaasi magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil britain iyo ruushka xidhiirkooda dulmaansi ma dhamamo ou ahayn siyaasad ku taagan caga adag waxaa jiray shakhsiyaad lagu sameeyey london oo ay britain ku eedeyso moscow laakiin tan iyo duulaankii ruushku ku qaaday ukraine xidhiirka london iyo moscow maalinba maalinta ka dambeysa waa uu kasoo darayay labada dhinacba diblomaasiyiin ayay shaqada ka caydiyeen warbaahinta waxaa la isu mariyaa eedeymo qayaxan britain waxay ka mid tahay wadamada garab iyo gaashaanba u noqday kiif siisana taageerada ugu badan haddii ay noqoto hubka dhaqaalaha iyo difaacidda ukraine goobaha ay isugu yimaadaan madaxda beesha caalamku wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay sheegtay inay kala noqotay aqoonsigii lix diblomaasi oo britain u dhashay kadib markii moscow ku eedeysay basaasnimo iyo shaqo qaran dumis britain ayaa eedeyntan ku tilmaantay arrin aan saliyo raatoona lahayn afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda britain ayaa sheegay in caadada ruushka ee eedeynta iyo masibididda shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda britain ay tahay arrin aan la aqbali karin aada u liidata kana hooseysa heerka ay wadamada caalamka u wada shaqeeyaan waxaanu ugu baaqay moscow inay dhaqankan si deg deg ah u joojiso injineer axmed cabdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada shafil ee dalka britain ayaa weydiiyey faahfaahin kooban oo ku saabsan ismaandhaafka moscow iyo london waa mahadsan tahay cabdixafiid runtii ismaandhaafka ee boqortooyada ingiriiska ee aniraahda ee iyo iyo ruushka ee xagga arrimaha siyaasadda ah waa mid waxay ahayd muddaba soo jiitamaysay kadib markii niman maalqabeenno ah iyo kuwa siyaasiyiina oo ka soo baxsaday ruushka ay soo degeen magaalada london kadibna uu maaragtay sirdoonka ruushka kaga daba yimid oo qaarkoodna ku qaarajiyey iyadoo arrimahaasu jireen ayaa haddana kadib markii dagaalkii ukraine iyo ruushka uu bilowday oo boqortooyadu ingiriisku waxay si indhala-aan ah oo runtii ay u barbar istaagtay waddanka ukraine iyadoo weliba aad iyo aada loogu eedeynaya ra-isul wasaarihii hore ee boqortooyada ingiriiska boris johnson inuu ahaa kii fashiliyey heshiiskii dhamaystiska tirnaa ee lagu gaaray istanbul ay ku heshiyeen labada dalba in dagaalkana lagu joojiyo waxyaabihii lakala tabanaya lagu xaliyo iyadoo taasu jirto ayaa haddaba hadda waxaa soo baxaya in uu boqortooyada ingiriisku ay runtii hormood ka tahay waa sida ruushka uu qaba eh inay la siiyo hob aad iyo aada u riddo dheer ruushka gudihiisa gaaraya si loogu garaaco taas ayaana keentay inay arrintu cirka isku sii shareerto afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in eedeyntan ugu dambeysay ay tahay olole ka dhan ah britain oo uu ruushku ku abaabulo si uu khalkhal ugu abuuro kana dhan ah ammaanka britain iyo dimuqraadiyadda kuna doonayo in london ay ku joojiso taageerada ukraine britain waxa kale oo ay moscow ku eedeysay fidinta xog aan sal iyo raad toona lahayn falalka qarandumisnimada ee yurub iyo dhibaataynta tooska ah iyo xayiraadaha ka dhanka ah ergada diblomaasiyadeed ee ruushka caydhinta diblomaasiyiinta ingiriiska ah ee uu ruushku eriyey waxa ay ka dambeysay kulankii ra-iisul wasaaraha britain iyo madaxweynaha mareykanka oo ay isla soo hadal qaadeen in ukraine la siiyo gantaalada ridada dheer oo gaadhi kara gudaha ruushka inkasta oo aan arrintan warar dambe ka soo bixin waa kan mar kale injineer axmed abtidoon waxaa kaloo iyadana jirta runtii kadib markii ay u ololeynaysay wadanka ukraine ingiriiskana ka codsatay in la siiyo hub ay kaga hortagto khaasatan goobaha muhiimka ah ee sida saldhigyada militariga iyo ee gudaha ruushka lagu weerari karo ayaa haddana waxaa jirta arrintaas isagoo jeebka ku wata ra-iisul wasaaraha hadda great britain starmer uu u boqoolay xaggaas iyo washington haddaba kulankaas waxyaabaha muhiimadda leh ee ay doonayeen starmer iyo iyo joe biden in meel laysla dhiga waxay ahayd sidii ogolaansho loogu siin lahaa waddanka ukraine in ay isticmaasho hubka riddada dheer leh taas weeye tan uu ruushku aad uga carooday waana middaas midda keentay inuu soo cayriyo lix diblomaasiyiin oo ingiriis ah laga soo cayriyo moscow inkastoo diblomaasiintan lakala caysinayana muddaba waa socotay oo wax hadda cusubna maaha laakiin cadaadiska inuu sii badiyo in mataqaanaa dhaarna uu ku maray wacad ku maray wadanka ruushka in haddii ay tillaabadaas qaadaan wejiga dagaalku isbedeli karo ayna qasab noqonayso waa ruushka eh inuu beegsado wadamada reer yurub meelaha ay isleeyahay gantaaladan ayaa laga soo dejiyey taasna waxa weeye halis aada u weyn oo laga yaababa inay dagaalka meel aad iyo aada u xunoon laga mataqaanaa laga soo laaban karin ay gaarsiiso ruushka ayaa ku hanjabay in haddii ukraine la siiyo ama loo ogolaado gantaalada ridada dheer ee ay iminka haystaan inay gaarsiiyaan gudaha magaalooyinka ruushka in xaaladda dagaalka ukraine isbedeli doonto dadka ka faalooda arrimaha britain ayaa qaarkood aaminsan yihiin in ay london ka fakarayso inay ku dhiirato inay kiif u ogolaato isticmaalka gantaalahaasi ama ay siiyaan hub gaari kara gudaha ruushka cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka oo aan ku eegayno doorashooyinka somalilan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad jimco kasta kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e toddobaadkan barnaamijku waxau idinka imanayaa stuudiyaha magaalada hargeysa waxaana barnaamijku toddobaadkan ku saabsan yahay qabsoomidda iyo u diyaargarowga doorashooyinka somalilan ee u suntan inay qabsoomaan saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sannadkan toddobaadkan aynu ka soo gudubnay guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa dhowr tallaabo oo muhiima qaaday ku tartamaya barnaamijkan waxaa igala qaybgelaya aadna aan ugu mahadnaqayaa musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha xisbiga kale ee mucaaridka ah ee ucid islamarkaana musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah dogtor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xubisar oo ka tirsan xisbiga talada haya kulmiye islamarkaana ah guddoomiyaha guddigii diyaarisay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye horena wasiir uga ahaa xukuumadda kulmiye sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah oo ka qaybgelaya guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi iyo ugu dambayn agaasimaha guud ee dalladda sonsaf xamse ibraahim cusmaan dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa wakhtigiinna aadna siiseen su-aasha ugu horraysa aan doonayo in aan weydiiyo aan ku bilaabo guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe sidee ayaad guddoomiye u aragtaa ilaa iyo hadda howlaha doorashooyinku sida ay u socdaan cadal waxa weeye horta waad mahadsan tahay waxaan igu salaamaysaa bahda v o da alxamdulilah rabbilcaalamiin dee horta maanta waxaan galgalanaba doorashadeeda insha allahu tacaala wataa lana siiyey shahaadadaha waxaan jecelnay inay waktiga qabtay bendilaha kale inay ku dhacdan doona insha allah wax noo harsan magaxweeye un dee in ishabeyntii iyo diyaargarowgii baa noo harsan marka waa ilahay baan ugu mahadnaqayna ilaahay subxaana watacaala waayo aad iyo aad baad mahadsantahay guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan siaad u arkaysaan ilaa hadda howlaha doorashooyinka somalilan ee si ay u socdaan khadar cakule walaalaad baan ku salaamayaa adiga iyo warbaahinta v o edaba dhammaan aad baan idii salaamayaa runtii waan ku xaqiijinaya oo si fiican bay u socotaa oo shaqadii commissionka iyo hawlihii waa oo la dhamaystiray waktigii ku habboonaa iyo shaqadii ku habbooneedna ilaa hadda way wadaan hawshaasina si qurux badan bay ilaa hadda u socotaa oo khilaafyadii yarnaaye muxuu ahaa buuda isha iyo nidaamkii wixii waa lasoo xaliyey dhaqdhaqaaqii kale waa la bilaabay muxuu ahaa goobaha soogitaanka wixii aduhaqaasi si fiican bay u socotaa waa hagaag waad mahadsantahay musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ilaa imka se wax u socdaan siad u aragtaa mudaayaca kulle arrinta doorashadu iminka waxay maraysaa meel fiican ama heer fiican bay maraysaa waxay ka warqabteen in komishonku ay bixiyeen shahaadadihii musharaxiinta marka taasi waxaa soo afjartay mugdi kasta oo ku jiray doorashadu ma dhacaysaa mise ma dhacayso marka komishonku waxay kaloo caddeeyeen wax qabiyo ah oo doorashada ka qabiyi inaana jirin waxaa ugu dambeeyey sidaan ka warhayno waraaqi lagu codeynayey oo iyaduna ay dalbeen waxaanu filaynaa inay yimaadaan bisha dhammaadkeeda sida la sheegay in kambeyn weyn oo ingiriis oo caana baa soo daabacaya waraaqahaas wixii kale gudaha ka jiray ama tababar hadday tahay ama day shaqaalo qaadanayeen waxaasi waa dhammaystiran yihiin axadda iyo isniintiina waxay u kala baxeen gobolada si ay usoo sameeyaan qiimeyntii ugu dambeysay security-ga doorashada waxay kaloo soo soo diyaarinayaan dhammaan goobihii sanaaduuqda la dhigi lahaa taasi waxayna tusaysaa inaynu kusiqayno maalinba maalinta ka dambeysa doorashadii waxaanay sameeyeen jadwal jadwalkuna waxay dhahen sidaan ugu talagalnay buu socdaa cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi sarkaasoo ka tirsan xusbiga talada haya kulmiye islamarkaana ah gudoomiyaha guddiga iyagu diyaarinayay barnaamijka siyaasadeedka xisbiga kulmiye islamarkaana hore ahaa wasiirka isgaarsiinta ee somalilan siaad u aragtaa xisbi ahaan idinku ilaa hadda si ay howlaha doorashooyinka somalilan u socdaan weli khadar waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o daba waan idin mahadnaqay noogaa xisbiga kulmiye xisbilxaakimka somalilana haddaan ka hadlo aragtidayada la xidhiidha u diyaargarowga arrimaha doorashooyinka halka ay marayaan waxaan u aragnaa in guddiga doorashooyinku iyadoo ay tahay awooddooda marka la eego xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer namber koob iyo sagaashan laba kun saddex iyo labaatan in ay si fiican u wadaan iyagoo fuliyey dhammaan qorshihii ay ugu tala galeen in loogu dirgaroobo doorashooyinka oo intii horena ay maaragtay dhammaystireen inta hadhayna ay si fiican wadaan marka halkan waxaan ka bogaadinaynaa anagoo xisbiga kulmiyaa dadaalka iyo maaragtay shaqooyinka ay gacanta ku hayaan guddiga doorashooyinka qaran taas weliba anoaan ka mid ahay xubnaha guddi howleedka la shaqeeya guddiga doorashooyin qaranka ee xisbiga kulmiya mataliya marka aad iyo aad baan ugu bogaadinayna wahagaag waxaan doonayaa inaan soo dhoweeyo agaasimaha guud ee ee sonsaf xamse ibraahim cusmaan balka wax marayaan xamse ka waran aada baad u mahadsan tahay khadar walaal si aad ka warqabto dalladda sunsuf waxay ka shaqaysaa taageeridda iyo horumarinta dimuqraadiyadda dalkan waana dalladii guuda ururada aan dowligahayn ee somalilan waxaanu wada shaqayn dhow la leenahay komishinka doorashooyinka qaranka xusbiyada iyo dhammaan saamileyda siyaasadda ee somalilan doorashadu ilaa bilowgeedii dalada iyo iyo guud ahaan ururada bulshada reer somalilan si ballaaran bay ayay ugu lug lahaayeen sidii ay ay uga madhindhalin lahaayeen doorasho dalkan ay ka qabsoonto laga soo bilaabo odayaashii dhaqanka ilaa bedelkii xeerka oo aanu ka qayb qaadano guddida la shaqeyna guddida baarlamaanka xeerka bedelaysay iyo ilaa imiko ay doorashadii u muuqato in dalkii doorasho u dhaqaaqay oo tallaabadii ugu dambeysay maalintii dhoweytoole musharaxiinta lagu guddoonsiiyey in cadaymihii amba shahaadooyinkii ay musharaxnimadoodu waxay muujinaysaa in hawsha doorashadu ay u muuqato iminka dad badan oo shaki badan oo jiray kadib in maanta ay u muuqato in dalkii doorasho uu dhaqaaqay waxaanu sugaynaa uun dhowaan in la fasaxo wacyigelintii oo ay ololihii toos u bilaabmo sidaad u muuqatana ololuhu si dadban ilaa iminkaba u u socdaa siday annaga nala tahay urur bulsho ahaan wahagaag waad mahadsantahay musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro marar badan commishinka xataa wa idin kala hadleen kulankiinii ugu dambeeyey arrintaa in hadallo kicina ama dadweynaha kala fogeynaya siyaasiyiintu ay isticmaalaan arrintaasi se idinku muuqataa adigu marar badan baa la dardaarmay xisbigan adayga u ahay waxaa ku yidhi caydada waa inaga mamnuuc ciddii caytantaana caydaa naguma matisho laakiin dhinaca kale xisbiga kulmiya iyagoon u kala hadhin guddoomiyahoodii guddoomiye ku-xigeenadoodii afhayeenadoodii wasiiradoodii waxaa qurhe ay aflagaada iyo cay ayay u bateen sidaa daraaddeed anigu maalin waxaan ku yidhi saddexda bilood labada bilood hadhay liisankii cayda waynu siinaynaa kulmiye si isaga caytamo
marka adigu taageerayaashaada iyo madaxda xisbiga waxaad waxa weeye inaan hadallo dadka kala kaxaynaya ama xumaan keeni karaan horena waa dhibakaaan ugu celinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani inagu caytanku waa inaga mamnuuc ciddii caytantaana inagu caydaa inaguma matisho kulmiyii hadduu caytamo oo dau joojin waayo waxaynu u fasaxnay inuu iska caytamo
hagaag marka waxaan doonayaa inaan weydiiyo injineer faysal cali waraabe marar badan barnaamijyada siyaasadda ee baahayaha bulshada ka turjumaya lama soo bandhigo marka arrintaas maanay muhiim u ahayn in dadku ku tartamaan oo asxaabtu ay bandhigaan barnaamijyo siyaasadeed
haawadeer waxa weeye faag waxaan ugu bilaabnay ilaa laba kun iyo tobankii waxaan ugu bilaabnay waxaan hore u jiri jirin de asxaabta waanu ahaan jiray ragga asxaabta baraagaan ahaa annagu dee xusbi ahaan baanu dadka shacbiga reer somalilan aanu u weydiisan jirnay magaranaysa taageero annagoo issues ka hadlina dhaqaalaha ka hadlina tacliinta ka hadlina biyaha ka hadlina laba kun iyo tobankii nagu bilaabatay reere leh ee nasiiya reer hebelo doorashada oo niman culamada sitaa oo waxaan garanayn wax lakala macaashiyo ayaa horta waxaa nagu soo tuuray tii caaday noo noqotay formula two thousand tenkii insha allahu tacaala iyana sharci baan ka soo saari doonaa insha allahu tacaala waa inuu caaqilku uu ku eekaadaa wixii dhaqankiisi ahaa waa in laga soo saaraa sharci caaqilkii ayay ciddii kasta wixii incitement ah ee dadka kicikacina iska hor imanaya in sharci laga soo saaraa ayaanu keeni doonaa iyadoo waxaanu ka faaiisan doonaa waxay qaladaadaan soo sameynay iyo short comskan ku aragnay distoorkeegaba wuxuu dhan waa insha alla waan fix galeen doonaa leslene ayaanu sameyn doonaa
tan hadda taagan haddaynu eegno diyaar mau tihin faysal ahaan baan kugu bilaabay in arintaasi ololaha iyo doorashada soo socota luuqad barnaamijyo siyaasadeed lagu tartamayo lagu dhiirigeliyo oo bulshada laga daayo arrimaha la xidhiira qabaliga
dhibaato kalena hayse waxa weeye shacbiga weligii muu aragdi dowlad wuxuu qabata dowlad wuxuu qabata ilaa lixdankii dowlad maanu arag may arag marka qofku markuu dowlad arko uu misgareeyo wixii dowladdu siin jirtay tacliintii ma hayno biyihii ma hayno ayay dadku yidhahaan wixii u baahdaan marka dadku may oqoonin laakiin hadda waxaa kacay generation new generation baa kacay boqolkiiba sideetan dhalinyar cusub oo wax baratay marka dadka waxaa maanta lagu kala baxaya insha allahu tacaala waa issueskaa taagan issueskaa taagan ee dhaqaale leh ee difaac qaran leh ayaa lagu kala baxaya waxaanu dadka ku goobaabina mar kastaba waata maalinta dhulta sheegi jiray horta marka hore dadku rumaysta oo ilaahay subxaana watacaala qofkii soo baxaya ay xagga rabbi ka qoran tahay taa marka la ogaato talabaad waxa weeye kolley dee nin musharaxi afxumo keeni maayo ma aflagaadeyn doon dadku shacabka doonayo laakiin dadka ka aflagaadeynaya waa nimanka culaamadaha sita kuwaasna waxaan jecel lahaa waata maanta uta sheegay inay dee nimanka ay taageersan yihiin inay dee tallaabo ka qaadaan taas baan ku adkeynaa dhawaana waxaan kala qoranaa code for conductkii ayanu kala qoran axaddana waan isugu imanayo insha allahu tacala waxyaalaan doonayno inaan address garayno haddaa laydhaa
dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xusbiga kulmiya hadallada marar badan asxaabta siyaasadda iyo siyaasiyiinta somalilan ba lagu eedeeyo inay hadallo aan wanaagsanayno siyaas kala qaybinaya bulshada u adeegsataan doorashooyinka arrintaasi barnaamij siyaasiya oo bulshada la wadaago uu soo bandhigo doorashooyinka
weli khadar horta xisbiga kulmiye waa xisbiga ee galay saddex doorasho madaxweyne hore iminkana kan ama doorashadan afraadnoo diyaara afarta doorashee madaxweyneba xisbiga kulmiya wuxuu diyaariyey afar barnaamij oo kala ah labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo tobankii labadii kun iyo toddobiyo tobankii iyo imika waan diyaarinay labadii kun iyo afar iyo labaatankii anigoo ah guddoomiyaha guddigii diyaarisay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye ee laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan waxaan halkan caddaynaya in xisbigu mar walba oo la gelayo doorasho madaxtooyo oo awoodda saaro inuu u bandhigo ummadda qorshaha uu ku maamulayo muddaxileedka loo dooranayo markaa barnaamij siyaasadeedka xisbiga ee laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal labaatan wuxuu ka kooban yahay lix tiir waanan waxaanan shaacinay bishan sagaalaad labiyo tobankeedii oo run ahaantii aan doonaya halka ka cadeeyada laftigeeda in barnaamij siyaasadeedkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii isagana aanu shaacinay labiyo tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo toddobiyo tobanka markaa xisbi kulmiye waa xisbi mar walba awoodda saara inuu la wadaago siyaasad cad uu la wadaago barnaamij siyaasadeed waxa weye cad oo lagula xisaabtamo waa xisbi keliya haddaad tixraac samayso aad barnaamijyadiisii hore aad waxa weye arki karto halka xisbiyada qaar aanad arki karayn waxay muddooyinkii hore ummadda ay ugu soo bandhigeen marka taa waxaad malayn ciddan uga eegadanaysa inaanaan awoodda saarin barnaamij siyaasadeed arrimo kale aan awoodda saarnay inaanay aada ugu dhigan iminkana waxaan halkan ugu baaqaynaa bulshada anagoo buugga kula wadaagnay isagoo daawacan iyo isagoo soft iyoonu dhignay bejajka iyo baraha bulshada iyo dhammaan waxa weye wasaariyadu xisbigu leeyahay inay dhugtaan oo eegaan waxa weeye barnaamijka ay waxa weye si fiican ay uga ay uga baaraandegaan waxaan doona halkan ka caddeeyo in barnaamij siyaasadeedkii hore xisbiga laba kun toddobiyo toban laba kun labayo labaatan ballanqaadyadii ku qornaa aanu fulinay boqolkiiba afar iyo sagaashan markaad eegtid waxqabadka iyo xukuumadda xisbiga kulmiye muddaxileedkiisii labaad oo run ahaantii aanu muddo dheer ururinayna waxqabadkiisa taana aan diyaar u nahay cid kastoo doonaysa inay wax naga weydiisa inaanu maaragtay aanu u caddayno marka run ahaantii waxaan dadka halkan ugu sheegaynaa inaanu idinla soo wadaagnay barnaamij siyaasadeed ku dhisan baahiyaha dalka ku dhisan khibradda maamul ee xisbiga kulmiye laba muddaxileed uu dalku soo maamulayay isla markaana aanu ku fadhiisanay aragtida madaxweynaha ee ummadda wax loogu qabanay hadday noqoto arrimaha iyo adeegyada bulshada hadday noqoto horumarinta dhaqaalaha hadday noqoto adkeynta amniga iyo xasilnoonida dalka hadday noqoto arrimaha bulsh arrimaha dibadda iyo in ajendaha ugu weyn ee somaliland leedahay markay noqoto arrimaha dibadda oo ah in aqoonsi la raadiyo iyo mid la xidhiidha horumarinta dowladnimada iyo isbedelka cimilada
xagga barnaamijyada siyaasadda ururada xisbiyada siyaasadda marka laga hadlayana inaad samaysaan barnaamij siyaasadeed musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani doctor cabdiraxmaan xamed cabdilaahi ciro isla su-aasha la xidhiidha arinta barnaamij siyaasadeed xisbiga wadani arintaasi miyaanay muhiim ahayn in xisbiyada ku tartamaan baayaha bulshadu ay qabaan ana waxaan islaana maadaama aanu dareenka dadka ee isbedel doonka ka turjumayno waxay noogu muuqatay inaanu hore ugu soo bandhigno barnaamijkayga siyaasiga waanaan usoo bandhignay waxaanu nahay xisbigii ugu horreeyey ama ururkii ugu horreeyey ee soo bandhigay barnaamijkiisa
marka waxaan doonayaa inaan fursad siiyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan inkastoo ay ururada siyaasaddu hadda dee cusub yihiin oo hadda tartankii ugu horreeyay ay ku jiraan ay noqonayso marar badan siyaasiyiinta arintaa waa lagu eedeeyaa ururada iyo xisbiyada siyaasaddaba idinku markaa urur shacab ahaan arintaasi sidaad u arkaysaan soo dhaawaca siyaasiyiinta hadallada qalabsana ka soo baxaya bulshada marka la fogeynayaan oo dhaawac kuma aha doorashooyinkii somalilan
khadar su-aasha ah in xisbiyadu ay muxuu ahaa ay qabyaalad ku oloreynayaan oo dimuqraadiyaddii iyo nidaamkii ay dhexaq jibinayaan horta oo waa run arrintaasi sababtoo ah xaddiqarmeedkii ummadda reer somaliland ku heshiisay waa laga soo gudbay dastuur baa la sameeyey dastuurka waxay ahayd in wakhtigaa lagu dhaqmo dimuqrasi oo xisbiyadu iyo ururadu waxay shacabka ka iibinayaan ee wanaagsan iyo waxay wax ka bedelayaan nolosha shacabka iyo arrimaha dibadda iyo everything waxay qabanayaan ummadda inay usoo bandhigaan in ummadda la walaaleeyo oo aan ummadda kooxo iyo qabiil loo qaybin oo wax sharci ah waana waxyaabaha aynu u samaysanay dowladnimada oo dowladnimadu waa shacabkay midaynaysaa laakiin ma kala qaybiso waana run oo way muuqataa oo in dee maanta warbaahinta iyo tifida xusbiyada iyo urufaduba qaar ka mid ihi inay yidhaahdaan reer hebel baa nagu soo biiray arrintaasi waa arrin lafjab ku ah dimuqraadiyadda runtiina sharci darro ah oo ay ahayd in xeerarka anshaxa lagu daro marka waxaan waanay ku jiraan runtii xeerka de commissionka inay dabaqaan baa muhiima oo xanaf bay keenaysaa waxaasi reebel baa nagu soo biiray reebel kalaa ku biiraya dagaalay ay sababtaa marka taasi waa mid khalad ah runtiina u baahan in la saxo annaga ka urur ahaan arrintaasi arrin aanu samayno amba aan ku dhacno amba aanu odhan karno afkay kasoo bixi karta maaha shacabka reer somaliland o dhan baan cod ka doonaynaa qof kastoo muwaadin aan cod ka doonaynaa qof kastoo nagu soo biira waa qof reer somalilandna qof reer hebela maaha shacabka in la walaaleeyo oo aan reer reer loo kala saarin koox koox waayo dan baynu wada leenahay oo qorshaynu wada leenahay ummad baynu nahay qof ah oo shaksiya oo dan wada leh in la reereeyaa siyaasadda waa dembi waana waxyaabaha maanta somaliland caqabada weyn ku ah siyaasaddana jahwareeriyey shacabka reer somalilandna muxuuha kala qaybinaya arrintaas waanu kasoo horjeednaa anaga urur ahaan dhaqanna uma lihiin oo weligii naga soo bixin nagamay soo bixin meella kamaanaan odhan reerna naguma soo biirin laakiin shacabka reer somaliland baanu codka codsanaa waa waxyaabaha aanu isbedelka khadarow anagu aanu wadno ay ka mid tahay siyaasadda waxaan usoo galayna waxa weeye in habka noocaasa laga saaro meesha dhegeysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan habsami u socodka doorashooyinka somalilan ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada ee u qoondaysan inay qabsoonto saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan laba kun afariyo labaatan waa hagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay markan waxaanu aan doonayaa inaan fursad siino bulshada rayidka ah gaar ahaana dalladda jirayaasha aan dawliga ahayn ee somalilan ee sonsof loo soo gaabiyo agaasimaha guud ee dalada sonsof xamse ibraahim cusmaan wakhtigaaga aad baan kaaga mahad celinaya doorashada laftigeeda marka lasoo qaado maalintii dhawedna musharaxiinta saddexda musharax madaxweyne way ka hadleen in hadallada turxaanta ama dadka kala fogeynaya laga fogaado taageerayaasha ay xakameeyaan doorashadu markaa isay nabadgelyo ugu dhacdo idinku dalad sonsof ahaan
muxuu yahay doorkiina la xidhiidha in bulshada hadallada siyaasiyiintu isdhaafsanayaan iyo eh, diyaargarowga doorashadu aanu cunfi keenine ay noqoto mid een een taxadir leh
doorka ururada bulshada reer somalilan inay hogaaminayso dalada guud ee sonsof waxay tahay inay dhacdo doorasho nabdoon oo ay dhammaan bulshada reer somalilan si nabdoon uga qayb qaataan islamarkaana lagu qanco natiijada ka soo baxda si taa loo sameeyo sonsof waxay samaysaa korjoogteynta iyo iyo goobjoogayaasha madaxa bannaan oo ay dhammaan geyso goobaha ay- ay codbixintu ay ka dhacayso waxaana soo saarnaa warbixin aanu kaga hadlayno cadaaladda iyo daahfurnaanta doorashooyinka annaga waxay roolka iyagu yahay un sidii ay somalilan uga dhici lahayd doorasho nabdoon bulshada reer somalilanna tafaraaruqa iyo kelitegitaanka aad looga ilaalin lahaa waxa horkudhaga iyagu yahay waxaynu ku midaysanahay baa ka badan waxaynu ku kala duwanahay doorashaduna waa nidaam procedure oo ay ay somalilan qaadatay maaha kala tegid kii helaa ee ku guulaystaaba waa waa waa waa madaxweynihii somalilan markaa sonsuf waxay ka shaqayn doontaa doorashadan soo socota sidii qaab nabdoon oo daahfurnaana islamarkaana isku xisaabtankeedu uu kor u sarreeyo maadaama ognay doorashadanu yara xasaasi tahay oo tahay doorasho ku cusub dalka waxaanu ku dadaalaynaa ayaanu ka shaqayn doonaa insha allah anagoo garab anagoo garabsanayna saamileyda siyaasadda ee qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xusbiyada qaranka iyo komishinkaba inay qabsoonto doorasho aad u qurux badan oo nabdoon si guud haddaad u tilmaamtidba een, maxay uga dhigan tahay doorashadani ee madaxweyne iyo tii uradii Ee, doorashadanu aad bay muhiim ugu tahay somalilan ee, waxaad moodaa in dibudhicii doorashada inugu yimid ee labadii sane ugu dambeeyey inuu dibudhac badan dalka uu ku keenay nidaamka dimuqraadiyadeed intaynu qaadanina waxay noo samaysay dastuurkeenu dhigaya in shan sano oo kastaba madaxweyne cusub aynu aynu aynu dooranno waxaanad moodaaba bulshadeeni guud ahaan inay doorashadu u saamaysay dhaqaalihii bay naga saamaysay nabadgelyadii bay naga saamaysay dhammaan qaybihii kale kala duwanaayo bulshada ayay saamaysay marka doorashadu muhiim ayay inoo tahay laakiin annaga urur bulsho ahaan waxaanu aad u yara tabaynaa inaan doorashada qaabka loogu ololaynayo inuu noqdo qaab ka turjumayo horumarinta bulshada siyaasado lasoo bandhigayo waxbarashada caafimaadka dimuquraadiyadda iyo iyo sidii dalkan ictiraaf uu heli lahaa in inta badan xusbiyadu ay ku tartamaan waxaanan aad uga soo horjeednaa in nidaamka qabiiliga oo aad u badan imika imika ururadu inay ku tartamayaan inay ku tartamaan waxaan rajaynaya inaan wacyigelin badan iyo doodo badan aanu ka qaban doono inta imika doorashada inoo ino- inooga dhiman doorashadu waa muhiim bay u tahay somalilan laakiin waxaa shuruuda in doorashada loo tartamo qaar hufan oo ku salaysan in sidii loo loo baahay tiri lahaa baahayaha baahsan ee dalka reer somalilan ka jira
Een, gudoomiye faysal cali waraabe toddobaadkan waxaad soo qaadateen shahaadadii een, musharaxnimo oo guddiga doorashooyinku ay guddoonsiiyeen arrintaasi maxay een, dadka danaynaya doorashooyinka maxay uga dhigan tahay een, tallaabadaasi
walaahi waxa wanaagsan weeye alxamdulilahi rabi alcaalamiin aan bish saddex iyo tobankii bishii february sanadkan ayaa markii aan kasoo noqday xaramka aan madaxweynaha la kulmay saddex sano aanan la kulmin markaasuu sheegay inuu doorashadii oo gelyahay oo qabanayo haddaa layidhaha waqtigeedii ama ilaa maalinta waa rumaysnaa inay dhacayso dad badanna waxay lahaayeen toban ma- ma- ma suurta gelaysaa laakiin anigu waan iim- ah, qofka afkiisa la xukmay ugiisa lama xukumo waan ogaa arrintaasi waxay noo keentay arrin dadka isku soo dhoweysa arrintaas waa arrintii doorashada dib u dhacaysa oon jecelna insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya inaanu sida maraykanka oo kale aanu waqti u qabno nidhaha bisha heblaayi sanadka shantii sanaba waqtigaasay dhacaysaa sharcina uu ka sameyno hadday dhici weyda dowladda markaa fadhida maxaa laga yeelayaa oo review aan ku sameyno insha allahu tacaala dastoorka iyaga marka arrintaasi quluubteedii kala tagtay waxaa la yidhaha cudurka la- waxaa la daweeyaa cudurka symptomskiisa lama daweeyo cudurkii ama somaliland kala kaxaysay shacbigeeda dib u dhaca doorashay aheyd markaa maalintaas farxad weyn suuqii marketkii somaliland cirkuu maray markaa cirka ayuu maray maalintaas dhulkii baa la kala iibsaday oo dadkii baa aaminay oo arkay inay nabad dhacayso doorashay noo dhacayso haddaan marka ilaahay baa umahadnaqina Een, cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro musharaxa jegada madaxweynaha xisbiga wadani een, safar baad ku jirtaan een, hoggaanka sare ee xisbiga wadani adiga eh, guddoomiyaha marka safarkan ujeedadiisu maxay tahay marka ilaa halkee baa laga yaabaa inuu safarkiinu een, gobolada somaliland saameeyo halkee eh, ma- halkeed eh, noo sheegi kartaa weli xilligii kambeynka ama ololaha rasmiga ee doorashada madaxtooyada iyo tawarada iyo xisbiyada weli lama- lama filan lama bilaabin kaasi wuxuu inta badan wuxuu bilaabmaa bil ka hor doorashada laakiin iminka maadaama doorashadii ay cad tahay inay dhacayso aan ugu baxaynaa deegaanadii dhammaan jamhuuriyadda somalilan labiyo caddo ilaa badhan haddii ilaahay ka dhigo sidii aanu shacbiga ugu wargelin lahayn inay doorashada u diyaargaroobaan si nabada ku ceedeeyaan marka arrintaas baanu u baxayna haddii aan la idhahdo waxaanu dareemaynaa runtii dadku inay u bislaadeen in isbedel yimaado dareenka shacbiga galbeed iyo bariba sidaanu ka warhayno iminkana aanu soo xaqiijin doono waxay jecel yihiin in isbedel siyaasi dalkan ka dhaco waatay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro aad baad mahadsantay waatay doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xusbiga kulmiye musharaxa madaxweynaha xusbiga kulmiye ana madaxweynaha hadda talada haya waxaa uu ka mid ahaa musharaxiintii soo qaatay shahaadada musharaxnimo toddobaadkan markaa sideed maxay uga dhigan tahay bulshada somalilan iyo danayaasha doorashooyinka
toddobaadkan horaantiisii oo maalintii sabtidii la guddoonsiiyey saddexda murashax ee u tartamaya jegada madaxweynimo ee somalilan shahaadada murashaxnimada tallaabadaas waxay uga dhigan tahay cid kastoo danaynaysa in doorashadii ay sidii loogu talagalay u socoto guddiga doorashooyinkuna xeerka guud ee doorashooyin qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha qodobkiisa toddobiyo tobnaad ayaa sheegaya awoodaha ay leeyihiin oo ah in ay dejiyaan mar walba wixii looga baahan yahay markaa doorashooyinka marka tallaabadaasi tallaabo weyn bay ahayd sida ay cid waliba kala socotayna saddexda murashax oo madaxweynuhu ku jira waxay soo qaateen waxa weeye shahaadadoodii murashaxnimada oo wixii maalintaa ka dambeysay sharci ahaan saddexda murashax ee u tartamaya ee saddexda xisbi qaran ka socda waxa ay sharci ahaan u diyaar yihiin inay ka qayb galaan doorashooyinka marka waxay uga dhigan tahay saamileyda siyaasadda iyo dadka daneeya doorashooyinka in qorshaha doorashooyinka loogu diyaargaroobaya meel fiican marayaan annaguna xisbi ahaan aanu aad iyo aad usoo dhaweynay oo aanu ku ixtiraamayno guddiga doorashooyin qaranka shaqada hayaan iyo madax banaanidooda
aan kusoo dhaweeyo injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga waxaan kusoo dhawaana arrinta la xidhiidha guddiga doorashooyinka iminka sahan bay ku maqan yihiin bariya galbeedba way u baxeen dhowrkii maalmoodayna dhaafay shaqadaasay ku jireen arrintaa laftigeedu tallaabo kaloo hore loo qaado dhinacii doorashada abay dad badani saadaalinayaan maxaa kaaga soo baxay arrinta maxay tallaabadaas uga dhigantay geedi socodka doorashada aad iyo aad buu bahansan yahay waxay tutusaa inaan maalumaad ka soo dhow maalumaad ka dambe sidaynu maalumaad ka dambe sidaynu qabriga ugu dhowaanayno inay maalin maalka doorashadii aan ku dhowaanna ay muujinaysaa ilahi waxaan ka barnay subxaana watacaala in ilaahay doorasho nabadgelya ku dhacdo kow nabadgelya ka dhacda feer aan noqoto mid la korkasoon yahay xolo xalaala waxaanan jecelnay de reer somalilandna ilaa two thousand twogii waanu sameynanay doorashooyin madka mar kastaba resultka waanu waa natiijada waanu ogolaanaa maga dhaqankaas waanu ku dhaqmi doonaa insha allahu tacaala koof conductkana waanu ku qori doonaa insha allah hadalkaaga imika waxaan la xidhiidhinayaa madaxweynuhu shalay maru hadlaya wuxuu sheegay in doorashada somalilan ujeedada laga rabo ay ka mid tahay inay magaca somalilan siyaasiyan iyo qaran ahaanba kor u qaato inay dib inoo celin taa laftigeeda haddaad du taagto maxay ka dhigantay wallahi aad iyo aad ba u fiicantay oo markaan labada doorasho isdul saarnay weliba magaranasay aanu mucaaradkuna aanu qaybsanay magaranasay jeer gudoonka aanu qaadanay aad iyo aad baa adduunku noo soo dhoweeyey laakiin markii dib u dhacday doorashadu setback baa nagu yimi wixii aan dhaqanka noo ahaa ilaanku caana baalnay ayaa lanaga waayay oo damage gaadhay waxyaala gaadhay marka wadamo badan oo waxna tari jiray dibbay isku taageen hase haatee taas imanka waxay noo furi doontaa inaynu dadkii la xidhiidno waddamii waxna siin jiray ilaahay noo saqri jiray inay noo furmaan baan ka rajeynayaa horumarna halkaan ka bilownay iyo nabadgelyo aan ka bilowna insha allah waa tahay faysal waaye aad iyo aad baad mahadsan tahay faysal cali xuseen faysal cali waraabe gudoomiyaha xusbiga mucaaridka ucid marka waxaan doonayaa inaan u wareego ammaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan siaad u arkaysaan
hadda waa run oo komishinkii waxay u baxeen iyo tasif oraskii ururadu iyo xisbiyadu waxay u baxeen goobahii bay soo kormeerayeen arrintaas macnaheed waxa weeye in goobihii sanaaduuqda la dhigi lahaa amba eriyooyinkii in lasoo kormeero oo eriya kasta inay inay inay inay ku habboon tahay meel saduuqa la dhigo iyo meelo leexsan oo qofka ku codeeyo iyo nidaamkaa loo baahan yahay in in in lasoo kormeero goobihii si loo diyaariyo agabyadii iyo goobihii la dhigay wixii la dhigayay agabyadii oo diyaarsano kulli commissionka yaalla marka goobahaas marka lasoo dhammaystiro waxa weeyaan shaqadii in ay goobihii doorashadii baa diyaar marka waxaa la geynayaa un agabkii unbaa la geynayaa iyo tababaradii unbaa hadhay laakiin goobtii doorasho iyo goobihii doorasho waa lasoo wada kormeeray waana lasoo calaamadiyey waana ka suntan yihiin bay noqonaysaa oo waa laisla soo eegay commission ahaan iyo tasfoors ahaanba marka waa arrin aada muhiim oo shaqadii intii badnay diyaargarowgii muujinaysaa taasina wataa oo waxaa inta badan muxuu ahaa jidaynaya xeer number ninety one ayaa jidaynaya goobaha iyo agabka waxa ay kumashoo diyaariya doorsada
waa tahay aad baad mahadsan tahay waa tahay aad baad mahadsan tahay agaasimaha guud ee sonsof xamse ibraahim cusmaan waa maxay fariinta dallad ahaan idinku aad u gudbinaysaan guud ahaan shacabka somalilan la xidhiidha arrinta doorashada guddigii doorashooyinku gobollada ay u kala baxeen si ay goobihii codaynta ama codbixinta ay usoo daraaseeyaan oo xogii ugu dambeeyey guddidan la shaqayso ee xisbiyada iyo saamiladii siyaasaduna way la socdaan safarada ay gobollada galbeedka iyo barigaba u baxeen marka taa lafteedu maxay ka dhigan tahay arrintaasi
arrintaas waxay ka dhigan tahay waa arrin inta badan la sameeyo doorashooyinka oo waa mararka ugu dambeeya waxaa lasoo sameeyaa goobaha muhiimka amba hotspotska meelaha loo yaqaano halkay ku haboon in sanduuqa la dhigo halkay xasaasiya laga baqanaya inay mushkilad ay ka timaado waa security assessment amba pre-election assessment inta badan la sameeyo waana waana waana qeybihii ugu dambeeyey diyaargarowga doorashooyinka komishinku waxaan aad uga ammaanayaa in hawsha ay aad u dedejiyeen ooy u muuqato inay aad uga go-an tahay inay ka midho dhaliyaan in dalkan doorasho xor iyo xalaala ay ka qabtaan waana waana arrin muhiim u ah somalilan oo dhan qaybtan iminka markay ka soo noqdaan waxa keliyan sugaynaa waxa weeyaan in wacyigelintana kor loo qaado islamarkaana ay mudeeyaan oillimeka waxaan la mudeynay xilliga ololuhu uu bilaami lahaa dhammaan dhacdooyinka kale muhiimka oo dhan way way mudeeyen taana waxaan rajaynaya inay dhowaan ay soo saaraan waxaan rajaynaya commissionku inuu shaqo aad aad u qurux badan uu ka qabtay ilaa imika howlaha uu ka qabtay ku saabsan doorashooyinka somalilan
shacbiga somalilan waxaan u jeedinayaa uun inaanay qabyaalada waxba ku doonaan ee ciddii ka turjumaysa baahiyahooda hadday tahay arrimaha bulshada hadday tahay waxbarashada hadday tahay ballamaha sida uga baxayaan hadday tahay midnimada iyo shacbiga sida loo midaynayo hadday tahay siyaasadda arrimaha dibadda soo nooleynayo ictiraaf keeni kara inay ku doortaan barnaamijkooda xisbiyada ayaan ku boorinaya waxaan oon lahaa midnimadiina ilaashada laba nabadda ilaashada haddii nabad la waayo doorasha iman mayso horumarna iman maayo saddex wax alla wixii halaga fogaado wax kasta oo ummadda kala fogeynaya hadday hadal tahay iyo hadday ficil tahay mudnaanta koowaad waxaa leh in shacbiga la mideeyo iyo difaaca qarannimadiisa iyo in ictiraaf wagaag marka waxaan doonayaa inaan gabagabadii barnaamijkeena ayaynu joognaa fariinta aan ku soo dhoweeyo injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga awcid waa maxay fariintaad guud ahaan shacabka somalilan iyo siyaasiyiinta kaleba aad halkan u marinaysid ama aad gaarsiinayso
waxaan shacabka somalilan u sheegayaa waa horta waa taase waa saase qofka ilaahay baa soo saaraya qof kastaba maanta gacanta waxaad ku haysataa wixii magaranaysaayay dalkaasi cod ciddii soo bixi lahayd lixdaa qof labada qof dhegaysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan habsami socodka doorashooyinka somalilan ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada ee u qoondaysan inay qabsoonto saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan soo bixi lahaa gacanta ku haysaan dadka marka waxay ku kala saartaan integritkiisa shakhsiyaddiisa iimaankiisa iyo taariikhiyan iyo iyo wuxuu wado uu ballan qaadayo waana imankaa i horeysa qoloyin kale waxaa la weydiinayaa maxaa hore u qabateen waxay ku faani karaan labada xusbe soo mareen doorashada maxaad hore u qabateen baa la odhan karaya ana maxaad qabanaysaa waa ile saa nagu kala saara baan leeyahay nabadgelyana ilaashada nabad baa lagu dhisi kara horumar nabad ayaa lagu horumar markaa nabaddu waa waa nimco ilaahay ina siiyey alamn waa ilaahay horeysiiyey walamnu aliimaan markaa taasna ilaashada waan leeyahay islaanta qudrada iibinaysa hilibka iibinaysa ee caruurteeda awood garaysa in jaamacad kaga saarto nabad bay ku keentay nabadda ilaaliya dhalinyar tahay ragga waaweyn ee aflagaadeen sameynayo ee beelaha aflagaadeeniyo somaliland ninka beel aaya isag iyo sumad qula inagu hortaala sumad qula soomaalida o dhan baan ku idhaha war marka halkaa maalma soomaali baa inagu taale reer hebel inaguma taale sagaajiya taasaana dadka kula heshiinaya soomaalina waxaan leeyahay war meeshii nabada hala caawiyo meesha tuuladii soomaaliyeed ee nabada waa inaa laga daaya qashqashaata meeshii kalena waa loo duceeya inuu ilahay nabad keeno saasaa madaxdii dadka hore ee dee valueska lahaa saasay ku shaqayn jireene cadaawada soomaali udhaxaysa ma jirto qobeen qoran kasta meesha ilahi u barkay subxaana watacaala waxaan dan ku sheeganayaa sheegayaa shacabka reer soomaaliyeed amba laascaanood ha deganaado amba borame waxayna wada leena inoo dhexeeya aan isku nahay ayaa ka weyn waxyaalaha yareyn ku kala duwannahay
cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xisbiga kulmiya waa maxay fariinta bulshada somalilan aad la wadaagsan aad halkan uga gudbinaysa talada iyo fariintaan u daraynaa bulshada somalilan waxa weeye somalilan cadow badan bay leedahay meelo badan baa laga soo weeraray weliba intii uu dhacay heshiiska is-afgarad ee ka dhexay jimhuriyadda somalilan iyo waddankeenu walaalaha nahay islamarkaana anjaarka nahay etoobiya waxaa aad iyo aad u muuqday in dhinacyo fara badani ay waxa weeye ay somalilan weer ku qaadeen marka fariinteydu waxa weeye u coday xisbiga kulmiye u coday difaaca qaranka iyo sii wadida horumarinta sidoo kale barnaamij asireedkeega wuxuu ahaa halkudhegiisu han qaran han aqoonsi iyo himilo qaran oo raantii ah in awoodda u saari doono barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal labaatan sidii somalilan uga heleed adduunka aqoonsi buuxa oo runaantii ay dhammaan buuxisay shuruudihii looga baahnaa sidoo kale waxaan halkan fariin uga diraynaa doorashada muwaadin waa waxa weeyaan tartan uu xisbi or walba uu leeyahay hogaanka anaa ku habboon ee maaha colaad iyo maaragtay iyo iyo maaragtay in in lagu kala dhinto annagoo xisbiga kulmiya waxaanu wadnaa murashax khibrad siyaasadeed muddo dheer ku soo jiray xilli xilligiisii koowaadee horena dalka gaarsiiye horumar isla markaana adkeeyey difaaca qaranka waa tahay guddoomiyaha olosiyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi timo maxay tahay fariinta aad halkan xis urur ahaan aad ka gudbinaysaa qadar fariinta u dambaysa aan doonayo shacabka in aan u diro waxa weeye shacabka reer somalilan horta waxaan waa dad dimuqraadi ah oo doorashadii hore soo maray waxaanu ka codsanaynaa in ay si nabadgelyada ku codeeyaan amniga iyo noloshu way isku xidhayihiin marka runtii wax fiican wax kasta in lagu horreysiiyo danta caamka iyo nabadgelyada nabadgelyaha loo ilaaliyan leenahay waxaa kaloon ka codsanaynaa in runtii codeeyaan isbedelka oo aanay qabyaaladda iyo nidaamka dee hore aynu soo marnay maadaama dunidu waxa la wixii lasoo maray taariikhda waxaa laga dhaxlaa waaaragnimo ma wanaagsan mise ma wanaagsan oo siyaasadii horeeye iyo qabyaaladinimo siyaasadu ma wanaagsana waxaanu jecel lahay in ay dadku fikir iyo afkaar ku codeeyaan oo ay noloshii ku dabaqaan iyo dowladnimo isku dabaqaan waayo dowladnimadu waa adeeg ay xukuumaddu bixiso
wahagaag aad iyo aad baad umahadsan tihiin dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka faaqidadda toddobaadkan igala qaybgelayey waxaana aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro aad baad wakhtigaaga u mahadsantay sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid ahna musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga ucid injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe aad baad wakhtigaaga u mahadsantay guddoomiye sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa xubin saloo ka tirsan xisbiga talada haye ee kulmiye islamarkaana ha guddoomiyaha guddiga diyaarinta barnaamij saasiyeedka xisbiga kulmiye dhegta cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ahaana wasiirkii hore ee isgaarsiinta somalilan aad baad mahadsantay cabdiweli wakhtigaaga aad baan kaaga mahad celinayna sidoo kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano aad iyo aad baad wakhtigaaga ugu mahadsantay aadna soo siisay iyo ka qaybgalka barnaamijkan ugu dambayn waxaan sidoo kale u mahad celinaya agaasimaha guud ee dalladda sonsaf waxaan sidoo kale ugu dambayn aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud ee dalada sonsaf xamse ibraahim cusmaan wakhtigaaga aad iyo aad baad xamse ugu mahadsan tahay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan waad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a intaasi ayaan ku soo gebagabaynaya tan iyo kulan dambayntan iskugu imanaynana waa anigoo ah khadar maxamed cakuule barnaamijka isku soo duway halkan idinkala socodsiinaya waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aad ayuu u mahadsan yahay qadar maxamed cabkulle oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada hargeysa soona jeedinayey weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddana waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii xiis heestaasi ay ku luuqayso xiis ee wax la hubama haysaa ma isku kaahlaya ayaa u dambaysay idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo aadamada